أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu helno inshaa allah qodobo ay ka mid yihiin maxaan ka ognahay burburka baaxadda leh ee la sheegay in uu ku soo wajahan yahay howlgalka ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya warbixin ayaan caawa idinkaga haynaa jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo weerar dhabagal ah u dhigtay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada saliibiyiinta ruushka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee maali kooxda t b l f oo ka biyadiiday u hoggaansanka heshiiskii ay dowladda itoobiya kula soo gashay magaalada britoria ee dalka koonfur afrika ku dhowaad toban askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqotay weerar ka dhacay bariga dalka yeman qodobada kale ee barnaamijka aan caawa idinkugu hennana waxaa ka mid ah xaflad shahaadooyin ay ku bixinaysay jimciyadda qur-aanka kariimka oo ka dhacday wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose kulankaas iyo kelimaadkii laga jeediyey ayaan caawa idiin haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay lixda bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo sideed hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan maxaan ka ognahay burburka baaxadda leh ee la sheegay inuu ku soo wajahan yahay howlgalka ciidanka kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya haddaba warbixin amuurtaasi daaran waxaa inoo soo koobaya faysal mahad soomaali the east african oo ka mid a wargeysyada ugu afka dheer bariga afrika ayaa warbixin uu soo saaray kaga digay burbur uu sheegay inuu ku soo wajahan yahay howlgalka e u esom kadib markii maraykanku sheegay inuu jarayo dhammaadka sannadkan laba kun iyo lix iyo labaatan maalgelinta xafiiska taageerada qaramada midoobay ee loo soo gaabiyo u n sos ee dalka soomaaliya warbixintu waxay si cad u sheegtay in xiritaanka xafiiskani laga yaabo in ciidamada afrikaanta ee isbahaysiga e u som uu ku qasbo inay ka baxaan soomaaliya isla markaana uu si dhammaystiran u wiiqmo dagaalkii lagula jiray jihaadiyiinta al-shabaab boqolaal ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ayay warbixintu sheegtay inay halis ugu jiraan in shaqooyinkooda ay waayaan halka kumanaan askari oo ka tirsan ciidamada midowda afrika ay iyaguna ku qasbanaan doonaan inay dalkooda dib ugu laabtaan wixii ka dambeeya kow iyo soddonka disembar sida ay ka digeen saraakiil iyo diblomaasiyiin uu wargeysku soo xigtay xiritaanka suurtagalka ah ee xafiiska u n sos wuxuu sidoo kale halis gelin doonaa howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee isbahaysiga e u esom isagoo wiiqi doona qaabdhismeedka amniga ee muddada ku dhow labaatanka sano saldhigga u ahaa dagaalka lagula jiro al-shabaab ayuu yidhi wargeyska the east african wadahadallo heer sare ah ayuu wargeysku sheegay inay ka socdaan new york washington adis ababa ilaa muqdisho si looga hortago in xirista xafiiska u n sos balse warbixintu caloolnugeyl fara badan ayay ka muujisay waxaas oo dadaal ah sida uu wargeysku ka sanqariyey kusimaha madaxa u n sos quratulcayn sadowsi ayaa dhowaan kulan guud oo ka dhacay muqdisho oo uu ka qaybgelayay kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ee taageerada howlgalka ninka lagu magacaabo atul khare ku sheegay suuragalnimada in xafiiska albaabada la isugu dhufto kow iyo tobanka bisha disembar suurtagalnimadan waxay si toosa u taabanaysaa ayay tiri warbixintu e u esom maadaama ciidamadeedu ay ku tiirsan yihiin adeegyada u n sos ee dhinacyada gaadiidka injineernimada sahayda iyo adeegyada kale ee muhiimka u ah saadka mas-uuliyiintu waxay ka cabsi qabaan in haddii taageeradaasi meesha ka baxdo howlgalka midowda afrika uusan sii jiri karin ayuu yidhi wargeysku isagoo intaa ku daray in maraykanku uu si cad u muujiyey inuu hor istaagi doono tallaabo kasta oo uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku maalgelinayo xafiiska saadka wixii ka dambeeya dhammaadka sanadkan waxaa kale oo uu wargeysku ka dhawaajiyey in qalalaasahan ka aloosan dhinaca maalgelinta uu sidoo kale sababi karo inuu soo dadejiyo in ciidamada calooshoodu shaqaystayaasha midowda afrika ay soomaaliya kaga baxaan wakhti ka horeeya xilligii loo qorsheeyey qof walba wuxuu u diyaargaroobi doonaa inuu si ka horaysa qorshihii dalkiisa ugu laabto taasi waxay dhici doontaa haddii aanay u n-ka iyo a u-da ay dib u qaybin khayraadkooda ama aanay helin cid kale oo buuxisa firaaqa maalgelinta sidaasi waxaa yidhi ila xog ogaal ah oo wargeyska u warramay ila wareedkan uu wargeysku soo xigtay oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray laakiin marka la eego caqabadihii dhowaanahan ka jiray helitaanka maalgelinta howlgalka waxaa adag in la fisho deeqbixiyo cusub oo soo baxa sida ay wargeyska u soo tabiyeen dad xog ka helay kulanka quratul cayn sadowsi ayaa shaqaalaha u sheegtay in haddii xaaladdu isbedeli weydo xafiisku uu isku diyaarinayo xaalad kasta oo dhici karta oo ay ku jirto in la xiro shanta bilood ee soo socota haddii taasi dhacdo ayay tiri warbixintu waxaa soo afjarmi doona howlgalka a u s som saddex sano ka hor wakhtigii markii hore loo qorsheeyey saraakiishu waxay sheegeen ayuu yidhi wargeyska in jawiga kulanka uu ahaa mid muruga leh waxaana atul kharre isagoo shaqaalaha la hadlaya kuna boorinaya inaysan rajo beelin ayuu yidhi markaad niyajab dareento igu kalsoonow waan idin garab taaganahay taasi waa ballan aan idin qaadayo mid ka mid ah falanqeeyaasha oo wargeyska la hadlay ayaa rajabeel ka muujiyey qaramada midoobay waxaanu sheegay in fursadda lagu badbaadin karo xafiiska taageerada saadka ee u n sos ay tahay mid aad u yar si kastaba ha ahaatee kharre wuxuu qiray ayuu yidhi wargeysku baaxadda caqabadaha jira isagoo sheegay in xitaa haddii la raadiyo xalal kale iyadoo la xiray u n sos ay adkaan doonto in la sii wado howlgalka ciidamada ee a u s som waxaan diyaarinayaa qorshayaal kala duwan oo ku salaysan xaaladaha iman kara midowda afrika sidoo kale wuxuu baarayaa siyaabo kale oo lagu heli karo taageerada saadka laakiin dhinacyo badan ayaa qaba in haddii u n sos la waayo ay adkaan doonto in a u s som ay sii shaqayso ayuu yidhi gaalkan sida ay muujinayaan ayuu yidhi wargeysku wadahadallo ka socda dhowr caasimadood mid ka mid a qorshayaasha uu ka fiirsanayo golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika ayaa ah in la sameeyo hanaan cusub oo taageero iyadoo lala kaashanayo saaxiibo cusub oo diyaar u ah inuu maalgeliyo adeegyada saadka ee howlgalka si uu u noqdo beddelka taageeradii uu maraykanku bixin jiray qorsho kale oo wargeysku ka dhawaajiyey ayaa soo jeedinaya in a u s som dib loogu habeeyo qaab ciidan oo dalal badan ay wadaagaan kaas oo waddan kasta oo ciidamo ku biiriya uu isaga bixiyo taageerada saadka ee ciidamadiisa si kastaba ha ahaatee adis ababa iyo new york midkoodna weli ma caddayn sida loo maalgelin doono qaabkan cusub daqiiqada yar gudahood markii uu helay waraqadii maraykanka atul khare wuxuu la kulmay ku-xigeenka safiirka maraykanka ee qaramada midoobay jeffrey bartos si uu u helo faahfaahin ku saabsan saameynta go-aanka washington wuxuuna ka codsaday maamulka trump inuu sii wado maalgelinta ugu yaraan ilaa dhammaadka sannad maaliyadeedkan warbixintu waxay tidhi si kastaba ha ahaatee arrintaasi wax badan kama aysan beddelin walaaca shaqaalaha ku sugan muqdisho kuwaas oo aan hubin in bilaha haray lagu gaari doono heshiis ilaalin kara shaqooyinkooda soomaaliya kadib go'aanka washington midowda afrika wuxuu saddexdii luuliyo isugu yeeray kulan degdeg ah oo ay yeesheen la taliyaasha difaaca ee dalalka ka wakiilka ah waxaa loogu yeero golaha afrikaanta ee nabadda iyo ammaanka si ay uga tashadaan mustaqbalka howlgalka ilo xog ogaal ah oo wargeysku soo xigtay ayaa sheegay in la taliyayaashu ay falanqeeyeen soo jeedin dhigaysa in a u s som laga saaro nidaamka howlgal ee qaramada midoobay laguna wareejiyo dejiyo nidaam uu midowda afrika uu maalgeliyo islamarkaana uu keligii maamulo warbixintu waxay ka dhawaajisay in welwelka laga qabo xaaladan qallafsan uu sidoo kale kusii xoogaysanayo gudaha guddiga midowda afrika ee adis ababa iyadoo wax xal ah oo laga soo saarayna aysan jirin kulan ay xubnaha golaha nabadda iyo amniga yeesheen siddeedii luulyo
الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerar dhabagal ah u dhigtay kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada saliibiyiinta ruushka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee maali qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaabo xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsantahay walaalka cabdi wahaab ee hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada mareegtu warbixinno kala duwan ayay daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa jamaacadda nusratul islaam almuslimiin oo weerar dhabagal ah u dhigtay ciidamo isugu jira kuwa maali iyo murtasaqada ruushka jamaacadda nusratul islaam almuslimiin ayaa shaacisay in dagaalyahanadeeda iyo xulafadooda ay weerar culus la beegsadeen kolanyo isugu jirta ciidamada maali iyo murtasaqada ruushka weerarkan ayay mujaahidiintu sheegeen in khasaare isugu jira mid nafeed iyo mid maaliyadeed ee lagu gaarsiiyey cadowga la beegsaday sidoo kale bayaan ka soo baxay taliska ciidanka ee mujaahidiinta jamaacadda nusratul islaam walmuslimiin ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada mujaahidiinta iyo xoogaga asawaadka ee xulafada la-ah ay weerar kamiin ah oo culus ka fuliyeen mandiqada tabariishaad oo ku taal inta u dhexaysa magaalooyinka gaaw iyo anafiif ee dhaca waqooyiga maali haddii aan halkaasi uga gudubno warbixinta mareegta wakaaladda wararka ee shahaada waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa t b lf oo diiday inay u hoggaansanto cadaadiska maraykanka ee heshiiska bretoria dowladda maraykanka ayaa cadaadis ku saaraysa hoggaanka t b lf inuu si buuxda u hirgeliyo heshiiskii nabadda ka qabsoomay bretoria laguna soo afjaray dagaalkii dhiiga badan ku daatay ee labada kun iyo labaatan ilaa labada kun laba iyo labaatan ka dhacay gobolka tigrey ku dhowaad bil ka hor maraykanku wuxuu ku dhawaaqay cunaqabateyn dhinaca fiisaha oo ka dhanaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha kooxda t b l f oo uu ku eedeeyey inay carqaladaynayaan xalinta khilaafka gobolka tigrey maraykanka iyo midooda yurub waxay ka walaacsan yihiin in dagaal cusub oo ka qarxa waqooyiga itoobiya uu saameyn ku yeelan karo guud ahaan geeska afrika islamarkaana dhaawici karo danaha amni iyo juqraafi siyaasadeed ee reer galbeedka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qabri bayaax labaiyo toban qof oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday xabaal wadareed kusoo dumay inta la hubiyey ugu yaraan saddex qof ayaa dhintay halka kuwo kalena ay soo gaareen dhaawacyo kadib markii uu kusoo dumay xabaal wadareed ay qodayeen meel u dhow degmada qabri bayax ee dhulka soomaali galbeed xabaal wadareedka soo dumay ayaa loo qodayey in si jimaaci ah loogu aaso labaiyo toban qof oo intooda badan jirkooda uu googo-ay kuwaas oo shil ku galay deegaanka guyow oo hoos taga degmada qabri bayax ilawareedyo deegaanka ayaa soo sheegay in dadka dambe oo saddex qof ahaa ay dhinteen markii ay kusoo duntay xabaasha ay qodayeen waxaana sidoo kale dhacdadan ku dhaawacmay sagaal qof oo kale musiibadan ka dhacday dhulka soomaali galbeed ayaa noqotay mid si weyn looga hadalhayo baraha bulshada ay ku wada xidhiirto waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban askari oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar ka dhacay bariga dalka yemen ugu yaraan siddeed askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar hubaysan oo laga soo diiwaangeliyey degmada ramaah astaxraawiya oo ka tirsan gobolka xadiramood ee bariga dalkaasi waxay wararku tibaaxayaan in khasaaraha ka dhashay weerarkaasi uu sii kordhi karo maadaama goobta weerarka lala beegsaday ay ku sugnaayeen askar badan war-saxaafadeed ay soo saareen ciidamada dowladda ayaa lagu sheegay in shan askari oo ka tirsanaa guutada afraad ay ku dhinteen weerarka halka saddex kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii rag hubaysan ay weerar ku qaadeen iyaga oo ku sugnaa mid ka mid ah maqaayadaha degmada weerarkan ayaa ka dhacay gobolka xadarmuud oo ciidamada dowladda yemen ay dib ula wareegeen horaantii sanadkan kadib dagaallo dhex maray ciidamada dowladda oo taageero ka helaya isbahaysiga uu sacuudigu hogaaminayo iyo ciidamada golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta hadalayntiina cabdi wahaab caawo waa inaga inta
الإسلام سيري واصنفي عزا وفخرا سيري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا انشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka magaalada kuunyo barrow ee wilaayadda islaamiga ah ee shabeellaha hoose waxaa ka dhacday xaflad ballaaran oo jamciyadda qur-aanka kariimka boqol iyo konton arday shahaadooyin ku siinaysay kuwaas oo dhammaystay barashada qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa haddaba xafladdaasi waxaa ka qayb galay islamarkaana tabintan inooga sameeyey cismaan axmed dhuubow أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون
waad mahadsan tahay walaalka cabdiha bukhaari waxaan ku suganahay magaalada ee kuuyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose halkaasoo ay ka socoto een, xaflad ee ay ku qalin jibinayaan in ka badan boqol arday ah kuwaas oo dhammeeyey een, barashada qur-aanka kariimka sidoo kalena xifdiyey Ee, hadda waxaan soo galay halkii ay shaqada een, ka socotay ee hoolkii ee loo diyaariyey halkaasoo runtii ee lagu ballansan yahay inay si toos ah ee kaga bilaabato een, xafladda ee lagu maamuusayo ardayda xifdisay een, qur-aanka allah subxaana wa tacaala Ee, runtii xafladdu waxa ay tahay ee, mid ay soo qabanqaabisay jimciyadda qur-aanka kariimka sidoo kale een, xafladda waxaa qayb ka ah een, maamulka guud ee madaariista qur-aanka kariimka Ee, runtii marka iyadoo barnaamijkan uu yahay ee, midkii ugu horreeyey ee noociisa ah ee lagu qabto wilaayaadka islaamiga ah ayaa markii ugu horreysay waxa een, uu ka furmay deegaanka kuuyo barrow ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose haddii aan xusno madaariista ee ka qayb galaya ee ardaydooda ay ka qayb galayaan ee xifdinta qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah een, mu'asasada aludruja sidoo kale ee, waxaa ka mid ah madrasada imaamu muslim ee oo iyadana ay u qalin jibinayaan arday ee dhammaysatay sidoo kalena xifdiyey qur-aanka kariimka waxaa qayb ka ah ee madaraso lagu magacaabo xaamilul qur'aan oo iyadana arday ka mid ardaydada runtii maanta halkan lagu siinayo shahaado kadib markii ay dhammaysteen qur-aanka kariimka waxaa qayb ka ah ee mu'asasada ee lagu magacaabo ee iqra oo iyadana ka mid ah ee madaariista ee lagu barto qur-aanka kariimka sidoo kale waxaa ka mid ah madarasada ee lagu magacaabo cushaaqul qur'aan iyadoo runtii ee ay ka soo qayb galayaan arday fara badan sheekh mustafa asalafi oo ka mid ah culimmadii ka qayb gashay sheekhana ee halkan waxaa ee goordhow ka furmaya xaflad ee lagu maamuusayo arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka bal inoogu waran halkan maxaa loo madalsan yahay awalan maanta run waxaa weeye maalmo aad iyo aad maalmaha uga duwan waa maalin runtii aad iyo aad iyo aad ee farxad weyn ay xaggeeni ay ka jirto quraabata boqol iyo konton arday ayaa qur-aanka ilaahi subxaana wa taala halkan ku dhammaysay ayaga ayaa lagu takriimayaa ayaga ayaa lagu maamuusayaa tacdiiman wa tajliilan liqur'aani alkariim wey marka maanta insha allahu tacaala waxaynu u ballansannahay xafladdaas qiimaha badan adood u jeedaan howlkan qiimaha badanoo oodsi leedahay tolo meeqa sana ayaa laga soo shaqaynayey ayaa halkan lagu qabanaya marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaahay subxaana wa tacaala kuma ee, wakhtiyadii hore waxay ahayd maclimaad maclimiinta dugsiga ayagu ayaa xaflaadka qabsan jiray haddana ee, si toosa waxaa ula wareegay jamciyatulqur'aan barnaamijka waxaa u bixiya marka barnaamijka quratu cayn litakriimi alxufaadi
تمسك بالذي أوحي
waa hagaaga dhegaystayaal waxaan ku sugannahay halkii ay ka socotay xafladda markaana waxaa loo yeeray sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmadii ka soo qayb gashay islamarkaana wuxuu halkaasi ka jeediyey fadliga qur-aanka uu leeyahay ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم todobada soo noqnoqotay iyo waxaanu ku siinay qur-aanka weynanka badan qur-aanka sha'nigiisu waa weyn yahay waa kalaamu rabbi alcaalamiin cajaa'ibtiisu way badan tahay low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illaah buur haddii lagu soo dejin lahaa ilaah wuxuu inoo sheegay buurtaas inay dhalaali lahayd oo ilaahay cabsidiisa darti ay la dhalaali lahayd basharkiina waad u jeedaayo waa daqnin la'yahay oo basharka xaalkiisu waa wen yahay in alinsaana ladaluumun jahuul siduu ilaah u yihi subxaanahu wa tacaala dulmigiisa iyo jahligiisa darteed fahamkiisu ma badna iyo qur-aanka inuu ku ta'ahuro insaanku markaa waa akbaru nicma qur-aankani cidduu ilaahay uu nicmeeyana waa cid uu jeclaaday in shaa allahu kuwuu jecel yahay ilaahay subxaana wa tacaala uu ku karaamaya qur-aankan allaha naga dhigo markii nusuulkiisa uu sii dhammaanayaa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii maanta ayaan idinka miilay waa akbaru nicma qur-aanku laakiin muxuu u baahan yahay ciddii baratay inay dhaqangeliso inuu ahaado in xafladaha laga akhriyo wax la yidhaahdo qofku qur-aanka buxibsan yahay waa maasha allah inuusan noqon uu noqdo dhaqan iyo caqiido inuu noqdo saa darteed buu nebigu leeyahay sala allahu calayhi wasalam alqur'aanu shaaficun mushafacun wamaaxilun musadaqun man jacala alqur'aana amaamahu qaadahu ila aljanna waman jacala khalfahuna saaqahu ila annaar marka ilaahay subxaana wa tacaala hanaga dhigo dadka mataqaanaa qur-aanka dabagala ummadda qur-aanka ummad ahaanna hanaga dhigo kuwa bartayna ha ka dhigo kuwa waxyiga dabagala ee aanan waxyiga aanu mataqaanaa gadaashooda ka tuurin ummadda maanta waxay u badatay meelay joogtaba gaal iyo muslin dhaqanku inuu mataqaanaa ka horeeyo manhajka ilaahay oo manhajku dhaqanka uu soo dabagalo arrintaasna waa arrinta ummadda dhibaatada u keentay oo baabi'iso burburis qaabka manhajkeenu ku socdo qur-aanka ardayga lagu baro qaab macallinka iyo qur-aankaba uu karhanaya weeye ardaygu oo dhibaato ku ah oo noloshiisa oo dhan uusan ilaawi karin dhibta uu mataqaanaa ka soo marayo qur-aanka oo laga yaabo markuu qur-aanka dhammeeyo uu dhammaysto inuu kitaabkana halkaa ku tuuro wixii uu xifdinahaya uu kusoo rafaadana meesha ay ku baaba'aan marka waalidka dhinac buu kaga dilahayaa ku rafaadinayaa macallinkiina dhan buu ku rafaadinayaa rafaadka ugu weyn waxaa fiicnaan lahayd macallinku inuu ardayga la saaxiibo uln uuna ku taaban si fiican inuu u tarbiyeeyo canuga macrifatullaahi waa maxabatuhu wa daacatuhu aada looga dhergiyo ilaahay canuga la baro ma la jeclaysiiyo daacadiisa la mataqaanaa muhiimadeeda la baro rasuulka risaalada ahamiyadda ay leeyihiin aada loo dareensiiyo
ardaydu waxay isugu jiraan wiilil iyo gabdho waana ku dhowaad boqol iyo konton arday oo dhammaysatay barashada kalaamka allah sidoo kalena in muddaha ee dhiganayay madaariista kala duwan ee aan hore u soo xusnay ardaydu waxay yihiin kuwa loo sameeyey darees gaar ah oo runtii ay kaga duwan yihiin ardayda kale runtiina si weyn loo maamuusayo ee laguna sharfayo maadaama ay xambaarsan yihiin kalaamka allah waalidiinta oo iyagana aad u faraxsan ayaa runtii halkan jooga oo iyagana runtii si weyn ugu faraxsan maadaama ardaydoda ay ku indhaqowsanayaan inay barteen qur-aanka allah sidoo kalena ay xifdiyeen شكرا أساتذتي لا مسكم ضرر ما هبت الريح والإسلام ينتصر لو قمت في عمري ليقض حقكم هيا تذاكر ربي ليس أنتظر هيا تذاكر ربي ليس أنتظر
xafladdan waxaa soo agaasimay jimciyadda qur-aanka kariimka ee taabacsan maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidoo kale waxaa agaasimayey oo qabanqaabadeeda lahaa idaarada guud ee madaariijta qur-aanka kariimka ee runtii jamciyaddu waa markii ugu horreysay ay samayso inay hal meel ku jamciso een, ilaa iyo lix madaraso ardaydii ka qalin jebisay qur-aanka kariimka een, ku dhowaad boqol iyo konton arday ee, kelimaad kala duwan ayaa la jeediyey culimmadu waxay ee, runtii kelimaad kala duwan oo daaranaa qur-aanka iyo ahamiyadiisa iyo barashadiisa ay ka jeediyeen halkan manasada amaba hoolka ee runtii xafladda ee quruxda badan ay ka socoto ee runtii culimmada waxaa ka mid ah sheekh cabdiwaaxid sheekh cali katiin sheekh cabdifataax abu xamse sheekh cumar xayaakallah sheekh jaamac cabdisalaam sheekh mustafa salfi iyo culimo badan ayaa runtii een, qayb ka ah sheekh cabdifataax abu xamse soo dhowo warbaahinta islaamiga landulus bal dareenkaaga maanta halkaana jooga jasaakum allahu khayr aljazaa runtii dareen aan la soo koobi karin ayaa halkan ka muuqda farxad waa munaasabad ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa lagu koryeelayo munaasabad ayada la midana hadda ka hor aysan ka dhicin waxaan leeyahay marka een, macallin walbaba ardada uu soo saarayo waxay ka muuqataa majaalka gebagabada runtii xarakad shabaab almujaahidiin dowrka ay ku leedahay jiilkan ardada ah inay maarkaysaa diinta ilaahay subxaana wa tacaala u musaabaqeeyaan waa u muuqdaa waana muuqataa inay tahay dowladda ay doonayso inay tahay dowlatulislaam aysan ahayn dowlatu dimuqraatiya gaalada nacayaysa ee leh taraam oo kale oo leh qashin weeye soomaalidu kuwa qashinka ku tilmaamaya waa xasan iyo atbaacdiisa weeye waa kuwa cilmaaniyada qaatay annagu beri baan ka naqanay gaalay iyo wixii raacay dowladdeennuna waa sidaa hadda ay ka muuqato majaalkan oo ardadan ilaahay diintiisa u tartamayso mustaqbalka waa kuwa ilaahay subxaana wa tacaala kitaabkiisa u dagaalami doono wallahu aclam aad ayuu mahadsan yahay markaana soo dhoweeyo een, sheekh alwaalid sheekh cumar xayakallah sheekhna warbaahinta islaamiga landulus qayb ayay ka tahay inay halkaan imaado ay ay runtii xafladdan ee, lagu maamuusayo ardayda een, xifdisay kalaamka allah ee andalus ayaa halkaan idinla joogta soo dhowow bal adiga ee, dabcan waxaan dareemayaa waxaad ka mid tahay dadkii safarku soo galay inay xafladdan ka qayb galaan soo dhowow alxamdulilah uma alxamdulilah uma alxamdulilah runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay ka soo qaybgalka xafladdan aan ka soo qaybgallay waana xaflad tii ugu horreysay oo noocan oo kale ah waxaan leenahay injaas weyn oo ballaadhan ballaadhan bay samaysay jumciyatu lqur'aani alkariim ilaahay ha noo xifdiyaan leenahay dhallinyarada ka shaqaynaysa hawshanna hawl fardi qabtay ma aha waa hawl tacaawun ku tin- ku timid siduu allah la watacaawanuu cala albirri wanaag la isu kaalmaysta baa meeshan ka muuqda salaadu qof kastoo muslima faral bay ku tahay laakiin jamc in lagu tukadaa ilaahayna amray kadaalika xajku qof kastoo muslima laakiin hal wakhti baa ummadda loo xadiday ramadaanku kadaalika qof kastoo muslima laga- laakiin hal wakhti baa laynoo xadiday in juhuudda la mideeyo hal meela la isugu keeno madaariska awal hore qur-aanka waa la dhammayn jiray xaflada dadku way qabsan jireen laakiin xafladan meel la isugu keenay oo madaariskii hal wakhti loo kawinay waa mas'ale qof kastoo laa ilaaha ila allah ku dhawaaqaya farax gelinaysa cid kastoo ka soo horjeeda laa ilaha illallah cadho gelinaysaan leenahay cidda ka soo horjeeda muutuu biqaydikum baan leenahay cidda ku farxaysan waxaan leenahay qurru caynan oo ay ugu horeeyaan dadkii jihaadkan soo aasaasay iyo shuhadadiisii iyo kuwa furimaha jooga waxaan leenahay haadaa dimaa'ukum wa jihaadukum wa juhdukum baan leenahay ilaahay ummadda dhammaanteed sacyigeeda walaadka jooga allah u barakeeyo waalidiintii dhashayna ilaahay fii sijili xasanaatim allah u saaro annagana farxad weyn bay noo tahay wallahi waxaanu cabirno iyo xataa hadalkuu naga kala lumhayaa yacni aad baan ugu faraxsanna odhan karnaa allah barakeeyo jazaakum allahu khayr Ee, sidoo kale ardayda waxaa la siin doonaa shahaadooyin ee runtii ka tarjamaya qur-aanka ay xifdiyeen Ee, dad badan ayaa runtii halkan ka hadlaya soo dhowow bal xafladdan horta ilaahay baa mahadsan subxaana wa tacaala runtii waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa lagu weynaynayo runtii waxaan dhihi karnaa waa xaflad mithaali ah oo iyadoo kale hore aan u dhicin intaannu madaraso ilaa boqol soddon iyo laba arday oo xufaadul qur'aan oo qur-aanka xifdisay waxyaabaha markaa ee, xafladdan xafladihii hore oo dhici jiray ay ugu duwanaat- ay ugu duwan tahay waxaa ka mid ah xafladihii hore waxaa lagu dhigi jiray qur-aanka ardayda way dhammayso qur-aan ay dhammaysaa lagu dhigi jiray laakiin xafladdan waxaa lagu dhigay qur-aanka ay xifdiyeen waa macnaha waxyaabaha ay kaga duwan tahay xafladihii hore ay ka mid tahay runtii aad iyo aad marka waa xaflad aad iyo aad u qiimo badan annaguna sharaf bay noo tahay maanta inaan xafladdan ka soo qayb galno anoo weliba ka mid ah raggii lajnada ahaayo hadee xafladda diyaarinayay runtii muddo badanna ee ku howlanen sidaan u diyaarin lahayn aan u qurxin lahayn intaana ilaahay ugu dhowaanayna subxaana wa tacaala runtii waa la diinta aad iyo aad bay maaragtay arrinkan uga faraxsan yihiin dareenkoodana aad iyo aad buu u sarreeyaa waxaan isleeyahay maanta oo kale waa maalin aan cumrigooda soo marin marka waxaan dhihi lahaa marka carruurtan inay u duceeyaan dhammaan ka soo qaybgalayaasha iyo dadka muslimiinta oo meesha isugu yimid oo culimo iyo kayrkeedba leh in ardadaas iyo ummadda meesha isugu timadan la yidhaahdo ee ardadaas ardadaas la barakeeyo la yidhaahdo maasha allahu in la yidhahdana waan ku boorin lahaa jazaakum allah khayran ولايتنا قامت للمجد قد رامت خيرت ودامت حركتنا منصورة خيرت ودامت حركتنا منصورة في مقدشو الأسد صاروا لنا الأمجاد حرب على الأوغاد حركتنا منصورة بشبلة السفلى الكفر في السفلى والفضل للمولى حركتنا منصورة فلتبشروا يا قوم قد نلت لنا قد صرت حافظ آيه فزت أنا كنا صغارا في بداية عهدنا تتكسر الأقلام في ألعابنا فاليوم صرنا حافظين كتابه والتان إياهم قد نلت المنى يا قرة العينين وعدك صادق فجمعت جيل الحق في حفل هنا من عامل القرآن جئت مفعما أبغي الوصول وقد بلغت سماءنا أترجة الريعان ما أحضرت الهدى وكذا الإمام مسلم دار لنا إقرأ مؤسسة رضات لبنا عشاق نال الكرامة هنا يا والدي قد استجاب دعاكم ربي فغرت عينكم في حفلنا ولايتنا قامت للمجد قد رامت خيرت ودامت حركتنا منصورة خيرت ودامت حركتنا منصورة في مقدشو الأسد صاروا لنا الأمجاد حرب على الأوغاد حركتنا منصورة بشبلة السفلى الكفر في السفلى والفضل للمولى حركتنا منصورة markaana ee, waxaa kelimad jeedinaya een, mas-uulka jamciyadda qur-aanka kariimka oo ka warbixinaya een, ujeedka xafladda waxa ay daaran tahay iyo weliba sidoo kale sidoo kale waxaa abaalmarino ee, kala duwan la siin doonaa ka mid ah madaariista qur-aanka kariimka iyo muasasaadka kale ee isla qur-aanka markaana aan soo dhoweyno mas-uulka jamciyadda iyo kelimadiisa allah subxaana wa tacaala ayaa mahad iska leh marka u horreysa sidoo kale waxaa aada iyo aada u mahadsan wilaayada shabeellada hoose oo runtii barnaamijka hadda loo fadhiyo quratul cayn kaalin weyn bay ka qaadatay sababtoo ah barnaamijkan wuxuu soo bilowday oo maarata uu ku soo bilowday fikrad wuxuu galay qorsho in la qorsheeyo ee sanadkii tegay hadda ee kun afar boqol afartan iyo toddobadii ayaa qorshihii la qaatay ee wilaayaadka lagu wargeliyey uu ahaa in madaarista qur-aanka kariimka ee wilaayaadka ku yaala ee laga joojiyo xafladihii kala duwanaa ee gaargaarka ahaa ee madaarista iyo mu'asasaadka ay qabsan jireen iyadoo lagu bedelayo ee munaasabad noocan oo kale ah oo jamciyaddu ay hogaaminayso islamarkaana lagu midaynayo madaarista qur-aanka iyo mu'asasaadka ee qur-aaniga ah ee mumayisaadka markaa ee looga gol lahaa barnaamijkan wuxuu ahaa kow in ee kelimada wuxuu ahaa madaarista iyo ummaddaba laysu keeno oo micnaha kelimada jamciyat alqur'aan alkariim markii la yidhaahdo waxay ku tusaysaa yacni jamaaca ijtimaac ee kulan isu imaatin midnimo ayaa jamciyadda magaceeda laga dhansanayaa marka jamciyaddii inay marka ay marka u horeyso maadaama qur-aanka loo idaafeeyey ummaddii inay ku kulanto qof kastoo bulshada ka mida ama waa waalid amase waa mucallim amase waa arday intaas wax ka soo haray hadduu ganacsada yahana waalidiintu ka mid yahay oo ilmihiisii baa waxbarasho ku jira haddii culimada ka mid yahana waalidiintu ka mid yahay waa hogaankii ummadda haddii uu macallimiinta ka mid yahana waaba ninkii wadiifadii iyo shaqadii hayay haddii ilmaha iyo dhallinyarada iyo wiilasha iyo gabdhaha yihiinna waaba dadkii qur-aanka la barayay marka jamciyat lqur'aan alkariim cid ka maqan ama ka maqnaan karta ma jirto walidaalika haddii la yidhaahdo maxaa lagu midaysan yahay oo ummadda islaamka meel kastay ku nooshahay midnimadooda ramsi u ah waa kitaabkoodii qur-aanka ah marka jamciyaddii haddii sidaas tahay marka juhuudda in la mideeyo ayaa looga gol lahaa waxyaabaha mumayisaadka waxaa ka mid a shahaadooyinka kala duwanaa ee mu'asaso kasta ama madraso kasta ay si gaara u bixin jirtay in la mideeyey oo shahaado ay jamciyadda bixinayso la bixiyo ardada la siiyo oo raqam tasalsulkeeda iyo xilligay bixaysa iyo mawaasimda la bixinayo la yaqaano waxaa ka mid a mumayisaadka barnaamijkan waxyaabaha uu ku soocan yahay ee uu gaarka leeyahay ka mid a in imtixaan la qaado ardayga qur-aanku dhameeyey keliyana aan shahaado loo siin qur-aanka marka xifdintiisii in la itqaaniyo mustawayaasha kala duwan ee ardada ay marka imtixaanka ku keenaan marka shahaadada laga muujiyo ardayga inta uu maaragtay qur-aanka uu ka gaaray mumayisaadka barnaamijkan waxaa ka mid ah dowrka madaarista iyo tanaafuskoodii in la muujiyo waxaa hadda maanta halkan ku kulansanna waa lix madraso lixdaa madraso marka oo hadda sanadkan mawsimka koowaad ka qayb galay waxay tusaale u yihiin madaarista ka soo haray ee magaalada ku yaalla jaa-isada la bixin doono waxay ku bixi doontaa mustawaha madaarista ay ku bixi doontaa ma aha mustawaha ardada maxaa yeelay ardada tartan qur-aan ee la galay ee kaalin koowaad labaad saddexaad ay kala galeen ma jirin marka waxa tartamay wax soo saarka hadday tahay haddii tirada ardada ay soo saareen tahay haddii maaragtay ardaydii imtixaanka laga qaaday ay soo saareen buundooyinka keene markii laysku daro tahay waxaa marka abaalmarin ku mutaysanayo waa madaarista iyo mu-asasaadka sanadkan barnaamijka maadaama uu bilow yahay madaarista soo ajiibina lix yihiin madrasada mithaaliga ah ee la doortay ee markii loo arkay dhinacyo badan laga fiiriyey inay tahay madrasada sanadkan mawsimka quratul cayn ee mawsimka koowaad in la takriimo ay tahay waxaa loo doortay madrasada ama mu'asasada al utruja ee faraceeda qeybta taxfiidka ay halkan u fadhiyaan konton iyo sagaal arday takriimka ay maaragtay heleen madrasaday heshay waxaa ka mid a deeq waxbarasho oo maaragtay madrasada ardadeeda muxuu aha tiro ka mid a ay heleen muddo sanad oo waxbarasho lacag la-aana la siin doono waxbarashada marka lacag la-aanta ah ee sanadka ah ee ay maaragtay hadda ay kulankan jamciyadda iyo maaragtay nidaamkeeda ay ku heleenna minaxdaas waxay ka kala imaadeen mu-asasaad tacliimiya oo madaarista ay u gudbi jireen inta badan uu ka mid yahay machadka imaam sakhaawi waxaa ka utruja nacam qismi waxay leeyihiin tacliim ah oo macahad ay leeyihiin marka ardada halkaan fadhida hadda qur-aanka lasoo xifdisiiyey waxay u gudbi doonaan marxalad labaad ee tacliimi ah mu-asasaadka aan sheegnay ha ahaadeen mu-asasaad kale oo magaalada ka furan ha ahaadeen yani tacliimiya mawsim soo socday insha allahu tacaala ilaahay subxana wataala inuu na gaarsiiyo iyo sidaanan ka badannahay wabillahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed وعلى آله وصحبه أجمعين.
hagaag dhegeystayaal markaana waxaan fursad siin doonaa qaar ka mid ah waalidiintii ka soo qayb galay xafladan lagu takriimayey ee lagu maamuusayay ardayda iyagoo runtii dareenkooda xafladeed muujinaya ku saabsan sida ay ugu faraxsan yihiin runtii xafladda loo dhigay caruurtooda ee shahaadooyinka lagu gudoonsanayo magaceeyo waa mariime cabdicasiis madrasada waxuu ii dhigtaa al iqra gabarh baa ii dhammaystay alxamd way xifdisay qur-aanka kariimka shahaadaa qaadatay farxaddeeya waa mid la soo koobi karin gabadhay inkastoo ay dhammaysay iyo ardada ku dhammaysay walaayaadka islaamka ma arkin tanoo kale waxay ku dhammaatay farxad aad aan faraxsanahay aad aan boqolkiiba boqol aad aan faraxsanahay intaasoo ardaya qalin jebisay culummada ka soo qayb gashay wallaahi farxad aan la koobi karin ayaan qalbigayga ka dheehayaa allah subxaana watacaala ku mahadsan waxaan joognaa maanta maalin aad u qiimo badan filada ama barnaamijka qorratu cayn waxaan ka mid ahay waalidiinta ilmaha ay u qalin jebinayeen cabdulaahi khaalid hooyadiisaan ahay waxaana maanta ka soo qayb galay xafladan oo aad u qurux badneed sidoo kale maalin waxay ahayd aad u qurux badan maalin aan aad u rajaynayay maalin qalbigayga yacni aan ka go'i doonin waxaan aad ugu faraxsanahay xafladan aadka u quruxda badan inaan qayb ka noqday maanta ama maamulkeeda ama maxaa la dhahaa qabanqaabadeeda sidoo kaleeto waxaan u mahad celinaynaa allah subxaana watacaala dhammaan walaalihii kasoo qayb galay hadday yihiin iclaamka islaamiga iyo hadday yihiin jamciyadda qur-aanka iyo dhammaan intii mushaarakaysay waalidiin si gaara waxaan u mahad celinayaa macallimkii juhdigan bixiyey wakhtiga badanna yacni kusoo bixiyey wiilkayga wakhti badanna kusoo yacni kasoo qaatay inuu qur-aanka yacni xifdisiiyo heerkaana soo gaarsiiyo waxaan leeyahay abaalkaaga ilaahi subxana watacaala unbaa gudi kara jasaaka allahu khayr ilaahi subxana watacaala miisaanka xasanaadka maalin yacni aan aad maanta uga baahi badan tahay ha kuugu buuxiyo ee dhammaan waxaan u mahad celinaya iclaamka islaamiga ah waa mahadsantihin jasaakum allahu khayr ugu dambeyn markii ay xafladdu soo idlaatay waxaa shahaadooyin ka tarjamaya xifdinta qur-aanka kariimka la siiyey boqol soddon iyo laba arday oo isugu jiray wiilil iyo gabdho kuwaas oo runtii si weyn uga faraxsanaa in ay maanta soo gaaraan farxadda heerkaasi ah iyadoona hoolka uu noqday mid ay gebiyahaanba camimtay farxad ay si weyn wada muujinayeen dhammaan ka soo qaybgalayaashii haddii ay noqon lahaayeen ardayda qaybahooda kala duwan waalidiinta culimmada iyo guud ahaanba dhammaan dadkii halkaas soo gaaray maadaama xafladdu ay ahayd mid lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka sidoo kale waxaa xusid mudan waxaa shahaado sharaf la siiyey mu'asasada aludruja oo runtii iyadana ka mid ahayd mu'asasaadkii ardaydooda halkaa ku qalinjibinayeen iyadoo runtii ay markaasi ardaydooda ama macallimaadka qaar ka mid a mu'asasada la siiyey abaalmarino iyo shahaado sharaf sidoo kale mu'asasaadka kale ama madaariista kale ayaa iyagana macallimiintooda waxaa la siiyey abaalmarino iyo shahaado sharafyo ee runtii ka tarjamaya sida ay soo saareen ardaydaasi xifdisay qur-aanka allah guud ahaanna xafladdii ayaa ku soo dhammaatay jawi aad u qurux badan oo farxadeed dhammaanba dadkii ka soo qayb galan ay ku farxeen
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka caawa oo habeen isniin ah waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu مفجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما